الله أكبر الله أكبر الله أكبر
shalay salaadii casir kadib musallaha weyn sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyibarow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa ka dhacay xad ka mid ah xuduudu allah xadkan oo xadu sariq ayaa ka dhacay musallaha sayid maxamed cabdulle xasan iyadoona ay musallaha soo buuxdhaafiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kunyibarow kuwaas u soo daawasho tegay xukunka iyagoon ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay magaalada xadkan ayaa waxaa gacanta lagu jaray xuseen macalin cabdille oo da'diisa lagu sheegay siddeed iyo toban jir kaasoo lagu eedeeyey inuu jabsaday dukaan ku yaalla deegaanka fuudha oo hoos yimaada magaalada kunyibarow isagoona kala baxay agabyo kala duwan mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka sheegay dacwad lagu soo oogay xuseen macalin cabdulle iyo alaabta uu ka qaatay dukaanka uu jabsaday ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose horteeda dacwad keensaday rufaaci boorow aadan afartan iyo labo sano jir ah isigoo dacweynaya xuseen macalin cabdulle toban iyo siddeed sano jir ah wuxuu yidhi waxaan ku dacweynayaa xuseen dukaankayga ayuu jabsaday wakhti habeen ah albaabka ayuu mindi ku jeexay wuxuuna kala baxay alaab tir badan oo ay ka mid yihiin macwiisyo sabar ah oo gaaraya toban macwiis kow iyo toban shaartoliin ah iyo garamo oo isaga lagu soo qabtay alaab kalena way iga maqan tahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ninkan iiga qaado alaabtayda lana waafajiyo sharciga intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay xuseen macalin cabdulle wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan jabsaday dukaanka rufaaci anigaana gacantayda ku jeexay albaabka waxaana kala baxay toban macwiis sagaal shaar kow iyo toban milyan lacag puntland ah intaasi ayaan soo qaatay intaasi kadib maxkamaddu waxay qiimaysay alaabta uu soo haday xuseen waxaana lagu qiimeeyey lacag dhan saddex boqol soddon iyo kow doolar xukun intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadda rufaaci boorow aadan iyo jawaabta xuseen macalin cabdulle oo ahayd mid qiraal ah qiimaysayna alaabta uu soo haday kana haday meel xirsi ah alaabtaasi oo qiimaheedu gaaraya nisaabka gacanjaridda ayaa waxay xukus u soo horsaartay sida tan
sidoo kale qaadiga ayaa fagaara ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxayo adilada loo cuskaday iyadoona isla goobta gacanta loogu jaray xuseen macalin cabdulle kow waxay maxkamaddu xukuntay in xuseen macalin cabdulle uu haday alaab ka haday meel xirsi ah labo in uu haday alaab gaaraysa gacanjarid saddex in alaabta soo haday uu ku wareejiyo rufaaci afar waxay maxkamaddu ku xukuntay xuseen macalin cabdulle in laga jaro gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa waxaana loo uskaday aayadda soddon isdeedaad suurat ulmaa-ida wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bima kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري اقضعوا في ربع دينار ولا تقضعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز وقال ابن تيمية رحمه الله وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع هذا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر
degmooyinkii oo deegaanada dhaca wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay xukunno xadusariq ah kuwaasoo lagu fuliyey daddiyo kala duwan oo ku kacay falxatooye ah